بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ka xasuustaa dee saaxiibkaygii iyo rafiiqayga aanu mar shaqada wada bilownay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii wakti markaa dee dhalinyaro la ahay iskuullada laga soo baxay markiiba waxaanu noqonay rag isku lug ah ama isku magaranaysa waddo ah xafiiskii wararka ayaanu u badnayn barnaamijyadan waanu wada samayn jiray nin aada iyo aad isu raacsan ayaan ku xusuustaa nin dhowrsoon oo weliba aada afkiisu u dhowrsoon yahay oo yani aanad ay suuragal aanay ahayn inaad ka maqasho ere aad jirtaso ama waxyaabaha maaragtay markaa dee caadigaba iska ahaa ee dhalinyarada u ahaa maaragtay mubaaxa waxa uu ahaa nin dhaqanka ku adag oo weji keliya aada ugu imanayso wax isku ogeydeen sideedii bay aada ugu imanaysaa haddii uu waxa aanu diidan yahayna horuu kaaga sheegay may waxaa ma geli karo ama ma ogoli nin dabeecadiisu saa tahay buu ahaa nin kartila buu ahaa siciid faarax maxamuud siciid yare adiga maxaad maxamed aada xester allah u naxariista aad noogu sheegi karaysaa sifihiisii iyo waktigaas barateen intaad maxamuud sheekh axmed dalmer taabtay oo ku saabsan teera in ka badan ma sheegi karo intaasuu si wanaagsan ugu ugu safays ugu ugu sifaystaa oo marka uu ina leeyahay nin urursan oo afkiisa laga ammaan helo oo kartile buu ahaa yacni meel loo gaabsinayaa ma ay jirto wuu iga badsaday muddada ay sarkayeen dabcan waayo anigu dalka goor hore baan iskaga tegay oo yacni markaan ka tegay dalka siciid faarax maxamuud baan dadku ii yiqiin laakiin markii aan dhulka kusoo noqday hadda uu imi siciid faarax yare haddaan la la oran cidina garan mayso marka maxamed allayaa xamuud waxaa iigu dambeysay muddo laba sano mayaan idhaahda cayn ma hubo ayuu boosaaso igu soo maray lanleeno badan buuqan aha ku lahaa intaasaan gartay waaxbaan ka weydiiyey wuxuu yihi xanuunkan la garan maayo oo weli baaritaan baa lagu hayaaba igu yiri sidiisa kale sidiisii buu ahaa wuu wanaagsanaa waxaa iigu dambeysay waktigaa allah ha u naxariiste ilaahay ha u naxariisto dalmar iyo iyo maxamuud iyo mar hadday joogaan iyo iyo cabdiraxmaan iyo iyaga aada iiga badsaday oo aan u malaynayaa inay war war iga iga iga aqoon badan yihiin maxamed aadan seer allah u naxariiste allaha u naxariisto maxamed aadan xisi terra waxa uu weliba geeriyooday wakti lagu guda jiro bisha kheyrka badan ee barakeysan ee ramadaan maxamuud cabdi cali ducaale adigana bal terra waxaad ka xasuusato allah u naxariiste inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun teerada wax badan baan ka xasuustaa laakiin waxa iga hormaray dalma wuxuu u sifeeyey ninkaasi sidii uu ahaa markaad akhlaaq ahaan u eegto iyo markaad u eegto ahaan shaar baan weliba anaga ahay waa beri baan wada deganayn marka xataa xaafadoodii baan garanayaa aabihii baan garanayaa oo bilayska ahaan jiro odayaashii hore ahaa walaashii faaduma iyo baan garanayaa ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo intaa lagu sheegay buu ahaa nin akhlaaq wanaagsan oo markuu daladan faraaxi oo ka farbadan waanu kasii jiraaniyo toddobaatankii baan nairobi ugu tegay isagoo haddana qolo kale ah laakiin teerahiiuna markii dambena waa kii london noogu yimi ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiye nin wanaagsan oo odaya oo waxaad isku ogtiina isku ogtiin buu ahaa oo aan leexleex lahayn kaftan badan calool wanaagsan waxna aan qarsan oo markay wax yar xumaadaan kugu cadaynayo ku odhanay wararkaas maxay saa ka tahay ilaahay naxariistiisana ha ka waraabiyo eelkii iyo qaraabadiina sabriyo imaanka siiyo
cabdiraxmaan hiberow madaxa laanta af soomaaliga ee v o a ayaa isaguna qadka ku jira haatan isagoo jooga virginia waana soo wada shaqayna dhammaanteen raadiga muqdishow hiberow maxaad noogu sheegi karaysaa allah u naxariiste sifihii iyo dhaqankii iyo wada shaqayntii maxamed aada xirsi terra inaa lilahi wa inaa ilaa raajicuun dangari aad baad umahadsan tahay waa run oo xafiiska ma joogo virginia ayaan fasax yar uga maqnayo xafiiska heer maalmihii hadda u dambeysay inuu xanuunsanaa waan la socday oo dhowr jeer baan telefoonna u diray laakiin aan nasiib dara isweynay cabdinuur sheekh saxaaq oo saaxiib iyo qaraababa ay yihiin baan fariimo u faray oo iga gaadhsiiyey intii dee wanaag ee uu qof lahaa ee asxaabta iga horreysay ay sharxeen waxba dib ugu noqon maayo aniga markaan shaqada ku biiray sidaa uu dalmar u sheegay raggii iga wada horreeyey bay ahaayeen isaga iyo dalmarba laba sano meelahaas iga horreeyeen markaan shaqada ku biiray oo aan ahaa ninka dhalinyarada ee marka xiriirinta weliba markaan joogaan ku bilaabay oo galabtii afarta markaan soo galo saacadda shanta markii warku yimaado oo dadku wada sugayaan waxaa inta badan ku qornaa ragu uu heera ka mid yahay liiskaa waxaana loo soo dhigaa librariga meesha aanu microfoonka ku haysana meel u dhow oo aanu ka daalacnaa qofka war kale si haddii waktigii uu soo daaho aan u xasuusino markiiba markaad ogaad markaan anigu aan isha ku qabto inuu teera leeyahay sidii wax qodob ka mida stuudiyaha oo kale ayaan ugu talageli jirnay inaanu marnaba daahayn ama una maqnaanayn oo weliba wakti loogu talagalay in ka badan intuu soo uu yimaado nala sii fadhiisto uu noo sheekeeyo oo qalbigu noogu dego in maakano uu qofkii warka lahaa uu joogo oo marnaba una baaqan marka qodobkaasi waxaan ku xajinayaa un qodobkii dalmar uu ku horumaray ballanta adkeynteeda oo dee shaqaduna ay ugu muhiimsanayd sanooyinkii dambe sideed sagaashameeyadii oo aan anigu aan intaan maraykan ka tegay aan aan nairobi u guuray oo muddo sanooyin aan joogayna isaga iyo yaasiin ciise wardheer iyo raggaan isku lug darsanoo galbihii wada sheekaysana markii shaqada laga soo baxo ayay ahaayeen oo aan meel isku imaan jirnay oo aan dadka kale iska xigno dadkuna ay yaqaaneen inaan ahayn wariyaashii radio muqdisho ee hore oo aan halkaa ka sameynay jaaliyad xagga wariyaasha xafiis oo u dhigmo oo kale marka allah u naxariisto waa meel loo wada socdo sida aad u sheegtay daan duray bil ramadaan gaar ahaan maalmihii u dambeeyey khayraadka badan uu ku jiray ee ilaahay yidhi na ha ha hal hal ha ducaa lay weydiisto anna waa idin waa idin aqbalayaabaa lagu jiraa waan u duceynaynaa inuu ilaahay jannada fardoosa geeyo inteeda hadnayna uu ilaahay noo kala fogeeyo waa rubta aniga lubteyda waa la soo shaqeeyay allah u naxariisto maxamed aadan xirsi teera agaasimana waa iisoo noqday dalmar markii dambeeto waxa uu noqday madaxii raadiga muqdisho ha Kadib- waxa uu noqday kii sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii waktiyadii germany aan ka noqday eh, gudii sanadka may meelahaas intii ka dambeeyey waa meelaha marka aan sheegayo aan leeyahay yani xagga eh, hawl maalmeedka asaasiga ahee hawl radio waa ka sokow xagga mas-uuliyadnimada iyo maamul xujinta nin aada ugu wanaagsan buu ahaa Eh, isaga iyo allaha wada naxariistay yaasiin xaaji ismaaciil ayaa u kala shaqeeyey markii dambena isaga agaasimo noqday wuxuu markii dambe haddana tegay jaamicadii eh, saxaafadda kulliyaddii saxaafadda waktiga ayaa markaa em, anigu aan madaxnimada soo galay oo marna herofedio muqdisho ahaa marka ugu dambeysay aan ka imanayana aan agaasimo idaacadaha ahaa sidii ayaanu magaranaysaa dee wakti yani aan u wada waktiga aan ula socday idaacadda inuu madax ka noqday soona inuu madax ka noqday hawlo kale oo badan oo de marka aanu soo kala fogaano anuna aanu xagga yurub soo galnay iyaguna ay xilli ee dhulka ku hadhay ahaayeen laakiin nin mar walba meesha uu joogo ka muuqda oo kaga muuqda yacni daacadnimo iyo karti iyo ma garanaysaa nin weji keliya loogu soo hagaagayo oo aan laablaab iyo leexleex midna lahayn sida aan horeba u idhi oo aada u dadaal badan aada u dadaal badan dhowr jeer oo masalan anagu de iskumaan aan arkayn rag ma garanaysaa n madax iyo isku ah ma garanaysaa n shaqaale waayo niman soo wada bilaabay baanu ahayn niman soo wada shaqeeyey baanu ahayn gacan baanu wada gelinay yani sixni waan garanaya gurigooda ilaah u naxariiste guriga iyaga ayuu iman jiray annagoo dhalinyaro ah markaa uu ku baahdo dad sidaa isugu ma garanaysaa n dee dhafan oo isugu xidhan baanu ahayn dunidan geesaha wada yeelatay dunidu ma ahayn dadka intaa istaqaala inay wada shaqaysaneen neeftiinu heshiiso ayuunba wax ku ahaa laakiin laba shay asluubta yacni habsocodkii hufan oo aanad meel xun ku arkayn ama meel yacni dee dhalinyaronimada waxyaabaha baylaxda marmare ay kasoo gaadho iyo dayaca dhalinyaronimadu keento aan lahayn ee meesha uu marayo iyo cidda uu la xidhiidhayo mar walba ay hufan yihiin oo ay hufan yihiin iyo sida yacni ereygiisu u hufnaa oo marna aanad erey dalqaafa ama yani wax aan nin weyn ama nin wax isku falaya laga filanin aanay marna agtiisa uga soo bixi karin qodobkaas een, uu hadda dalmoor ka dhawaajiyey xagga akhlaaqaadka haa cabdiraxmaan waa tii berigaas dhalinyarada la wada ahaa dhalinyaradu dhimakan oo mid qayilaya iyo mid meel iska ordaya waxyaabo badan baa iska jiro oo dhalinyaronimada wadatay sidaa dalmar u dhigay maxamed aadan wuxuu ahaa nin ka dhowrso waxaasoo dhan oo aad arkayso inuu keligii socdo haddii uu makino uu asxaabi raacayana dad nadiifa oo uu og yahay inaanay wax ka soo gaarayn oo inaba wax balwada oo iminka aan sheegi karo aan weliga ku maqal ayuu ahaa marka nadaafadaasuu ilaahay u dhashay ilaahay qabri nadiif ha siiyo aamin aamin ducaale waxaan umalaynaya si wanaagsan baa looga sheekeeyey maxamed aadan xirsi eera xaq wuxuu inoogu leeyahay oo kala inaynu dee u ducayno iminka isaga ayna dhaafay adigu hadda guday branhas waxaan la yaabay intan aad soo hashaya telefoonka ku wada jirta ragga qaar baan magacooda dalka ku xasuustay ba marka malaha waa fiican marmar inkastoo marka qofi naga dhigno uun koolayaasha adduunka laisaga yeelo marmar si kale loo hadlo oo iyadoo aan cidinaga dhiman aynu wada hadallo ayay malaha ku fiican marka anigu waxaan odhan lahaa sabir iyo iimaan allah inaga siiyo aamin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dadka ay soo wada shaqeeyeen allah u naxariistee maxamed aadan xirsiterra waxaa ka mid ah cabdiqaadir maxamed mursal oo ku nool eh, minneapolis minnesota eh, cabdiqaadir allah u naxariisto eh, maxamed aadan xirsiterra maxaa ka xasuustaa oo aada nooga sheegi karaysaa inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun marka ugu horeysa ibrahim n xasan daandurey maxamed aadan xirsi tera insha allahu tacaala allah u naxariisto marka ugu horeysa waxaanan marka ugu horeysa aan tacsi u darayaa dhammaan eheladii qaraabadii iyo caruurtii uu ka geeriyooday maxamed aadan xirsi tera allah u naxariiste marka xiga haddaan usoo laabto su-aashii aad i weydiisay maxamed aadan xirsi tera muddo dheeraan soo wada shaqeynay waxaanan u maleynayaa sanooyinka u dambeeyey markii laga soo qaxay dalkii ama dalkii laga yimid aniga iyo nin lagu magacaabo yaasiin ciise wardheere magaalada nairobi inaan muddo dheer aan wada joognay oo aan kasoo wada shaqeynay maxamed aadan xirsi tera sidaad ogtahay adiga laftigaaga adiga oo daanduriya iyo isagaba waxaad ka wada tashanaydeen xafiiskii wararka ayaad ka wada mid ahaydeen maxamed aadan xirsi tera dad badan inay yaqaanaan oo dadkii waddanka xilliyo aada iyo aada u qiimo badnaa ee lasoo dhaafay dadka codkiisa iyo warkiisa dhegeysanan jiray wuxuuna ka mid ahaa war akhriyaashii n soo mara abid idaacadaha soomaaliyeed wuxuuna ka mid ahaa dhalinyaradii lagu dhisay qaab casriyeedka cusub ee ilaa iyo maanta soo gaaray ee idaacadaha soomaaliyeed ay ku shaqeeyaan aniga waxaan isbaranay kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii xilligaasi oo aan ku biiray raadiyo muqdisho weliba qeybta farsamada anigoo ka mid ah waktigaas maxamed aadan xirsi tera marka aanu usoo wareegnay magaalada nairobi ee dalka kenya Eh, kenya markaa usoo wareegteen allah u naxariistee maxamed aadan xirsi tera waxaa sheegtay in aad wada shaqaynaysaan xaggee ka wada shaqaynaysaan n ibraahim waxaan ka wada shaqeynaynay idaacad cusub oo markii ugu horreysay idaacad af soomaali ku hadasha ee madax bannaan laga dhiso ama laga sameeyey magaalada nairobi ama dalka kenya dhan oo ay lahaato waxaana umaleynayaa dadka reer kenya ku nool oo dhan inay ka wada warqabaan idaacaddaasi heerka aan gaarsiinay iyo ummadda soomaaliyeed ee halkaa usoo qaxday oo u baahnaa una oomanaa inay helaan ilo ay wararka ka helaan ama wax isku dhaafsadaan oo ay xogta ku kala qaataan waxaan umaleynayaa muddo dheer ayaan idaacaddaasi soo wadnay waxaana aan idaacaddaasi shaqa ka wada bilownay sanadkii labada kun markay ahayd ayaan shaqada ka wada bilownay idaacadda iqra ilaa iyo minkana way shaqaysaa oo idaacadda waktigii aan asaasnay aad baana weli loo dhegaystaa waxayna noqo waxayna ahayd idaacaddii ay dadka soomaaliyeed ay ka faa'iideen iska warqabkooda waxa ay u baahan yihiin iyo wixii maaragtay macluumaada in la gaarsiiyo derisna waan ahayn oo inta aan wada shaqeynayn ama aan wada soconay oo dhan maxamed aadan xirsi tera deris baan ahayn oo hadda saacadaha ugu badan markii laga reebo habeenkii seexashada xaafadaha aan kala aada mooyaane inta kale oo ka soo hartay maxamed aadan waa isla fiirsan jirteen waa isla soconay kalama haraynin oo waa isla joognay oo saacad walbaba waxaan ahayn dad isla socda oo haddii midkayago la arko midkayaga la arko midka kalena la arkaaye marka allah u naxariisto waxaan leeyahay waxaa meeshaa ka baxay en, eh, taariikhda nool ee ku saabsan markii laga hadlayo warbaahinta soomaalida gaar ahaan idaacadaha laga hadlayo en, eh, mid ka mid a eh, dhalinyaradii wax ka soo dhistay soo abaabushay en, idaacadaha maanta casriga ah ee ee kuwii ay ku dayanayeen intaasina waxaan leeyahay hadda maxamed aadan xirsi teera ee, wax badan buu Waa kasoo gartay.
qabtay howlihii warfaafinta soomaaliya si gaarana shaksiyanna wuxuu ahaa nin adag hawshiisa ku toosan oo maaragtay lagu aamini karo shaqadii loo dhiibo weliba xilliyadii aanu ka shaqaynayna idaacadaha waxay ahayd xilli aada u adag oo qofka taxadir dheeraada iyo mas-uuliyad dheeraada looga baahan yahay een waxaanu ahaa maxamed kuwa ugu horeeya ee taxadarka iyo mas-uuliyadda iyo howlkarnimada en en en ku sifooba ayuu maxamed ahaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibkeen naga baxay maxamed eh, aadan xirsi teerana waxaan leenahay naxariistii janno allah ku siiyo qoyskii iyo ehelkii uu ka tegana samar iyo imaan allah ka siiyo amiin amiin آمين.
اللهم